wasaaradda biyaha hirshabeelle oo kaashanaysa tan federaalka ayaa deegaanka tardo iyo deegaanada hoos yimaada ka bilowday dib u dayactir lagu sameynayo ceelasha biyaha ceelashan ayaa waxaa soo food saartay biyayari xilli dadka deegaanka ay haysan biyo ku filan caawil maxamed jibriil iskuduwaha wasaaradda biyaha hirshabeelle iyo qaar ka mida dadka deegaanka ayaa ka waramaya ceelasha waxaa nafankaas laga taalkuleeyey hay-adda caalamiga ee unisef waa u jeedeen mashaariicdii ugu horreysa maanta ladii bilaabay qayb awalaad hore usoo hesheen tii hadda ugu horreyso hadda maanta socota waa u jeedeen waxa wax loo qabana waa adika ilaahay baan uga mahad celinaynaa galka tardaa oo balli biyogalaan ahaa jiro oom loogu bici jiray haddana ilaahay heerkaan soo gaarsiiyey oo laba matoor leh aale leh oo masaajid leh oo iskuul waxbarasho leh oo cimiseej caafimaad leh haddana meeshaas horumarka sii tallaabsanaysa ayada dhanna cimrigeeda uu labaatan sano yahay oo ka hor aynaba biyolaahaynaba laheen nicmadaas allaah casa wajalla ayaan ku mahadinayna wabacdeen maantay dayactir baa loo yimid waxaan mahad u celinaynaa dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelle insha allah waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu wanaagsan maaragtay dadkaanna wax loogu qabto wax maantay aan aad ugu faraxsanahay in ceelkan tardood oo muddada dheer lagu soo dhaqmaayey inuu maanta uu dayactir uu helayo ceelashan ayaa ahmiyad weyn u leh dadka iyo duunyada ku nool deegaanka tarda iyo deegaanada hoos tago